إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay fuliyey howlgallo isugu jira dilal qaraxyo iyo weeraro kale intuba mid ka mid ah indheergaradka wilaayada mudug ayaa ka hadlay dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka camaara isagoona baaq u diray ciidamada dowladda federaalka waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyagoona dadka ugu digay ka qaybgalkooda wilaayada islaamiga heygedo ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka diyaarad helikobtar ah ayaa ku burburtay waddanka mexico intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay fuliyey howlgallo isugu jira dilal qaraxyo iyo weeraro kale intuba cabdulaahi soomaali ayaa faahfaahinaya askar ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa xalay waxaa lagu dilay magaalada muqdisho degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa lagu toogtay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah la ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa halkaasi ku dilay ninkaasi suuqa weyna degmada wadajirna ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxay ku dileen askari ka tirsanaa ilaalada guddoomiyaha gobolka banaadir askariga la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray bilo salaad xafiiska guddoomiyaha ayaa saaka si weyn waxaa looga hadalhayaa dilka loo geystay askariga isla gudaha magaalada muqdisho xaafadda suuqa xoolaha xalay waxaa ka dhacay weerar toos ah weerarkaasi waxaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo fariisin ku leh halka loo yaqaano biyodegga in muddo ah ayuu halkaasi dagaal ka socday dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ah ee ku yaala degmada janaale isla shabeellaha hoose waxaa weerar xoogan sidoo kale lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka ah ee owdheegle ku yaala ragga ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ee weerarka qaaday ayaa waxay ahaayeen kuwo si adag ugu diyaargaroobay waxaana la maqlayay diriyaanka rasaasta la isweydaarsanayay dhanka gobolka kigado ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxay weerar qarax loo adeegsaday ku qaadeen amaba la beegsadeen wasiir xigeenka warfaafinta ee maamulka jubbaland ninkaas waxaa lagu magacaabaa farax macalin qarax ayaa waxa uu ka dhacay guriga uu ka degan yahay ceelwaaq wixii khasaare ee ka dhashay qaraxaasna faahfaahin kama aynaan helin dhanka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin degmada afmadow dhanka gobolka baay xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada qansax dheere ciidamadaas la weeraray waxa ay garab iyo gaashaan u yihiin ciidamada etoobiya ee haysta magaalada qansax dheere iyo deegaano kale oo baay iyo bokool ka tirsan waxaa sii kordhay weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin ay la beegsanayso ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo kuwa shisheeye dhowaan ayay ahayd markii ay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin cagta mariyeen saldhig ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug ay ka samaysteen deegaanka camaaro ee gobolka mudug halkaas oo lagu dilay askar gaaraysa soddon iyo shan islamarkaana waxaa weerarkaasi xarakada shabaabulmujaahidiin ku furatay siddeed iyo toban gaari oo nooca ciidamadu isticmaalaan ah oo askartu ay wateen weerarkaasi cagmarinta waxa uu soo dedejiyey in ciidamadii duulaanka kusoo qaaday deegaano ka tirsan walaayada mudug ay cagaha wax ka dayaan oo ay kala aadaan wisil habyo iyo gaalkacyo mid ka mid ah indheergaradka wilaayada mudug ayaa ka hadlay dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka camaara isagoona baaq u diray ciidamada dowladda federaalka haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya nabadan xasan quuri oo ka mid a waxgaaradka gobolka mudug islamarkaana waraysi siinayay idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa ka hadlay dagaaladii dhowaan ka dhacay koonfurta gobolka mudug kuwaas oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo deegaanadaas duulaan ku soo qaaday nabadoonka ayaa sheegay in ciidamadii halkaa ku naf waayey midab ahaan ay soomaali yihiin laakiin mabda'a ay ku dagaalamayaan uu yahay mid shisheeye asagoo sheegay inay soo dhoweynayaan jabka gaaray dadka meesha ku baaba'ay marka jinsi ahaan dad soomaaliyeed weeye inay dad soomaaliyeed ayagoo ah si macno daraa ku baaba'aan oo ay difaacaan washington oo ay difaacaan mabda'a gaalada oo aysan wax aysan shaqal ku lahayn oysan milkigeeda lahayn difaacaan oo ay ku baaba'aan laakiin waxaa dhibaataa inay feker shisheeye wadaan feker maraykan wadaan feker reer galbeed wadaan waxa ay wadaan iyo waxa ay difaacayaan iyo waxa ay ku dhimanayaan aysan soomaaliya shaqo ku lahayn ee waa wax lagu farxo waa cadow ilaahayoo haray soomaaliba ha ahaadeena dee soomaalinimada iyo diinkana hadda diinkaa asalahoo weyn nabadoonka ayaa sidoo kale sheegay in saraakiisha dowladda federaalka ay si cad u sheegaan inay dagaal kula jiraan diinta islaamka taasina ay keenayso in la iska celiyo mar haddii muslinimadii marka laga tegey oo diinkii laga tegey oo saraakiishoodii si cad ay bannaanka ula taagan yihiin waxaan u soo duulnay inaan dadka muslimiinta seke aysan bixin oo seke laga qaadin ay si cad bannaanka ula taagan yihiin oo si cad markay igu yimaayaan ra'yada tawxiidka gubayaan oo si cad markay igu yimaadiin dadka sunnadu ka muuqata xirxirayaan oo si cad markay igu yimaadiin ay maaragta ay leeyihiin annaga waxaan la diriraynaa shareecada islaamka oysan qarsanayna inay le'daan oon mid ka harin oo gaadiidkooda meesha lagu qaato ee waa wax lagu farxo ugu dambayntii nabadoon xasan quuri ayaa baaq u diray ciidamada soomaalida ah ee ku jira safka shisheeyaha isagoo ugu baaqay inay isaga baxaan waa idiin digaynaa ka waantooba iska dhaafa awala ilaahay wixii idinka haray ilaahay ha u toobad keeneen haddaadnan diin difaacayn walba shacab diintu ka nabad gasho noqda saasaan kula talinaynaa cod dheer iyo cod hooseba waxaan ku leennahay wallaahi tuma wallaahi waa dhaartay meesha aad ku socotaan nolol adduunyo iyo mid aakhira horta haba sheegin mid adduunyana kuma jirto sidaasaan idin leennahay nimanka madaxda oo dagaalka idin soo gelinaya nin walba adinka idin fiirin maayo ilmihiinna fiirin maayo mustaqbalkiinna fiirin maayo jeebkiisuu fiirinaya markuu meesha furintaa idin geeyo nin walba gadaal buu u noqonayaa markaas buu leeyaha waxbaan soo qabsanayaa waxa uu soo qabsanaya lama arkay xabadduu ka cararayaa jeebkiisana lacagtii qandaraaskii waa u go'ay adinkana dabkaa laydinku xaabeeyey ciidamo badan oo ka tirsan kuwa maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku hoobtay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay koonfurta mudug inkastaoo ciidamadan ay kor ka ilaalinayeen diyaaradaha maraykanka oo duqeyn geysanayay haddana waxba uma soo kordhin waxayna ku qasbanaadeen inay dib uga yaacaan deegaanadii ay ku soo duuleen waxaana hadda deegaanadaas gacanta ku haya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxgaradka wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyagoona dadka ugu digay ka qaybgalkooda waa kan zakariya cumar oo warkaasi inoo faahfaahinaya iyagoo ka hadlayay shirweyne dhowaan ay yeesheen waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya islamarkaana looga arrinsanayay arrimaha doorashooyinka ee shisheeyaha iyo dowladda federaalka doonayaan inay ka qabtaan dalka ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay kulankan wadatashiga ah guddoomiyaha gobolka gado iyo afhayeenka wilaayadaasi ugu horeyn guddoomiyaha odayaasha gobolka gado ibraahim maxamed cigaal ayaa waxa uu digniin u diray dadka ku howlan ka qayb qaadashada doorashooyinka ay doonayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka inay ka qabtaan dalka soomaaliya shirkan wuxuu ku aadan yahay waxaa looga hortagahayaa aas-aaska doorasho beenaadka oo meelaha ay maanta riddadu joogto ay ka qalqaalahayaan baa looga hortagahayaa waxaan leenahay haddaan odayaashii soomaaliyeed nahay soomaalidu ha ka digtoonaato aas-aaskaas beentaa oon waxba ka soo bixi doonin kii hore aan waxba ka soo bixin oo konton iyo kowda ahaa midkaanoo maanta boqol iyo kowda ana wax ka soo bixi doono oon adduun la-aan iyo aakhare la-aan ahayn ma jirto dil baa ka soo socdo in la islaayo adduunka in la isdhaafiyaa ka soo socoto aakhare la-aan baa ka soo socoto waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ilaahaygi subxaana wa tacaala idin abuurtay ka baqa wuxuu idinku addoonsadayna xasuusta sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa dadkii ka hadlay kulankan wadatashiga ah afhayeenka wilaayada islaamiga ah ee gobolka gado cabdulaahi ansaari waxaana uu dardaarano muhiim ah u jeediyey odayaasha dhaqanka islaamiga ah isagoona kula dardaarmay inay gutaan ammaanada dushooda saaran waxaan leeyahay duubab iyo ugaasyo iyo salaadiin iyo dadkii ahlu xalli walcaqdiga ahaayoo zucamada ahaa oo dhan baa la isu keenay intoodii badnayd sow ammaano ma wadaan dadkaan ammaanay dadkaan wadaan waxaan leeyahay marka ammaanada ayada ahaan rabaa inaan hal kale madax duqowdii la doortow dar alliya islaamnimo diinta aan isku raacnee ha dayicina ammaanada duqowdii la doortow dar alliya islaamnimo diinta aan isku raacnee u dagaalama shareecada duqowda saddexdaas qodob baan ku idhi sidoo kale nabadoon cabdulaahi ansaari oo sii hadlayay ayaa waxa uu ugu baaqay ummadda soomaaliyeed inay iska dhiciyaan shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday shareecada islaamka tan kale waxaan rabaa inaan wax yar dadkaan cadowga oo in badan laga hadlahayay ma badinayo aan milicsado gabay hadda badanna kuma dhihi karo laakiin waan untacabiri nimankan cadowga ah oo dalka ku soo duulay oo waxa ay samaynayaan ama ay sameeyeen aanan hadda gadaal ugu noqonayn gacmo hoorsi kaagama tagaan kumana guuraane geesayba yeeshaan hadduu waranka giirnayne dhagahay gufaystaan hadday geesiyaal heline garta ay dhegaystaanna waa gumca rasaaseeda buu yidhi hujaduu ku maalaa ninkii gada yaqaanaaye godin iyo warmuu kaga furtaa gaari shaaximana waa sida afghanistaan odayaasha iyo waxgaradka islaamiga ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxa ay dhowaanahanba soo saarayeen baaqii digniino ay u dirayaan ummadda soomaaliyeed kaas oo ay kaga digayaan inay ka qayb qaataan doorashooyinka ay qabanayaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha wilaayada islaamiga ee gedo ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka cali aadan ayaa ka waramaya askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee gado waxaana lagu soo bandhigay degmada elcadde ee isla walaayadaasi askarigan ayaa waxa uu kaga biiray ciidamada dowladda federaalka degmada garbaharey ee gobolka gado waxa uu ka howlgalay degmooyin iyo deegaan ka tirsan gobolka gado iyo shabeellaha hoose haddaba waa kan isaga oo ka warbixinaya magacayga waa maxamuud gaarane aadan waxaan hadda ku suganahay degmada celcadde waxaan ka tirsanaa nimankan murtidiinta ah muddo badan baa nimanka ayagaa ka tirsanaa marka hore waxaan uga biiray magaala madaxda gobolka gado garbaharey adoo kadib buurru baan tagnay kadibna waxaan tagnay meesha layihahda baardheere baardheere waa nagala qaaday xamar baan tagnay xamarna waxaan kasii aadnay meesha layihahda bariire adugu muddo badan oo toddoba sano meelahaasaa nimankan ka mid ahaa waxaweeye marka dee nimankan waa niman iska dhibaato badan waa niman ma garanaysaa dastuur ku shaqeeyo waa niman afar iyo labaatan saac wuxuusan ilaahay subxaana watacaala raalli ka ayan ku dhaqmo marka anigu dhibaatada ayaga uga adkaysan waayey inta badan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa isku soo dhiiba xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka warkan oo idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan haatanna warka dibadda diyaarad helikobtar ah ayaa ku burburtay waddanka mexico diyaaradan oo ay saarnaayeen ugu yaraan labaatan ruux ayaa waxay burburtay xilli ay isku dayeysay inay soo cagdhigato waxaana dadka saarnaa ku jiray xog haye video lagu baahiyey internetka ayaa lagu arkayaa diyaaradda oo nooceedu yahay m i tobaniyo toddoba oo dhulka kusoo dhacayso xilli ay doonayso inay soo cagdhigato qaybo ka mid ah diyaaradda ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan iyadoona qaar ka mid ah dadkii saarnaa ay ku dhaawacmeen warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waanaga intaa